barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axada lixda bisha oktoobar sanadka afrikada bari saacaddu hadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barhka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barhka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotinaya anigoo maxamed cabdiyi cashe ibraahim macaashacuud
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan ku saabsan dib u habaynta uu xiriirka kubadda cagta soomaaliya ku wado xulka qaranka soomaaliya waxay haysataa taalent adduunkao dhan ku nool tuulooyinka degmooyinka gobollada isteidyada ku wada nool waxaanu u soconnaa hadda hadduu ilaahay raalli ka noqdo wejiga labaad inaannu maclimiintii qaranka inay tagaan soomaaliya o dhan ay gaaraan oo ay raadiyaan ciyaartooyda kuwala tegale
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhinacii heesaha
qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka booliska hong kong ayaa xaddan riday gaaska dadka ka ilmaysiiya iyadoo ay mudaaharaadayaashu ka soo horjeedaan sharci deg deg ah oo iyagoo ku labisan maaskaro ay dhex marayeen magaalada ay maamusho magaalada uu maamulo dalka shiinaha sida ay sheegeen dad goobjoogayaala ma jirin sabab cad oo loogu talagalay gaaska dadka ka ilmaysiiya maadaama isu soo baxa ka dhacay deegaanka la yidhaahdo pacific palace ee jasiiradda hong kong ay u muuqatay inay ahayd mid nabadeed sida laga soo xigtay qof goobjooga ahaa tobannaan kun oo mudaaharaadayaala oo wejiyadooda ku soo xirtay maaskaraato ayaa kusoo waxay ka soo horjeedaan awoodaha deg dega ah xilligii gumaysiga kaasoo kuwaasoo loogu hanjabay inay mudan doonaan hal sano oo xabsiya wejiyada ay soo qariyeen darteed
wafdigii ka socday dalka kuuriyada waqooyi ee maraykanka kula jiray wadahadallada nukleyerka ayaa sabtii shalay wadahadalladaasi iskaga baxay sarkaalka ugu sarreeya wadahadalka ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegay inuu aada uga niya jabay hanaanka aan dabaacsanaanta lahayn ee washington burburkan deg dega ah ee ku yimid wadahadal noociisa kii ugu waxtarka badnaa amaba ugu wax oolsanaa ee muddo bilaa la qabto ayaa dhaliyey in laga yaabo in kuuriyada waqooyi ay sii xoojiso hanaankeedii daandaansiga maalmo uun kadib markii ay tijaabisay gantaalka nooca ballistiga ee riddada dhexe kaas oo sabmariinka amaba biyaha quusa loo adeegsado
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada jabuuti kusoo diyaarisay sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel weliba oad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo maalin walba oo xadahadahan oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta waxa uuna toddobaadkan idinkaga imanaya barnaamijkeena hibada iyo hal abuurku caasimadda jabuuti anigoo asaga siciid faarax ayaana barnaamijka idiin daadahayn doonta toddobaadkan barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka waxaaynu kaga hadlaynaa hal abuurka cusub ee xidhiirka kubadda cagta soomaaliya ay ku doonayaan inay ku horumariyaan guud ahaan cayaaraha soomaaliya gaar ahaana siday u xoojin lahaayeen xulka qaranka soomaaliya bishii koob iyo tobnaad ee sanadkii tegay ayay bilaabeen xiriirku jaantus cusub oo ay ku xoojinayaan kooxda qaranka soomaaliya iyagoo isku keenay ciyaartoyda ka ciyaarta gudaha dalka iyo ciyaartoyda kale ee soomaalida ah ee dhinaca qurbaha ka ciyaarta waxaana barnaamijka igala qaybgelaya cabdisamed sheekh qaasim madaxa horumarinta iyo farsamada xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxa uuna ka warami doonaa guud ahaan hanaanka ay doonayaan xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya inay u horumariyaan cayaaraha gobolada kuwa qaranka islamarkaana ay u jiheeyaan dhallinyarada jecel isboortiga iyo sidii weliba ay dib ugu hagaajin lahaayeen oo u dayactiri lahaayeen garoomada kala duwan ee soomaaliya bismi illahi raxmaan raxiim sagal iyo v o a waa idiin mahadnaqayaa fursaddan aad siiseen runtii qaranka soomaaliya aniga waxaa la yihahda cabdisame sheekh qaasin waxaan ka mid ahaa actually ciyaartooydii hore ee soomaaliya naadiga muqdisho annagoo kahashanaynaa khibradayada yaa waxaa noo muuqatay in wakhtigan loo baahan yahay soomaalida inay isugu keento awooddeeda ciyaartooyda meel walba joogta aniga iyo guddiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo uu hogaaminayo guddoomiye cabdiqani siciid carab waxaan isla garanay inaan raadino ciyaartooyda soomaalida ee professional leaga ka ciyaara wadamada yurub oo dhan iyo north america maraykanka iyo canada marka in muddo ah ayaan daba soconay waxaanu markaa helnay ninaanu saaxiibanahay reer torontona isla ahayn oo la yidhaahdo sicizeno oo isagu ah football agent oo ciyaartooydan aanu u dirnay marka in muddo ahba laga soo bilaabo november eighteenkii waxaanu raadinaynay wakhtigii macnaha annaga aanu xiriirkan doorashadiisii ay dhacdayba waxaanu raadinaynay inaanu helno ciyaartooyda ciyaartooy diyaarsan way noo suurta gashay marka waxaanu helnay markaa laba iyo toban ciyaartooy oo ka ciyaara wadamada aan kuu sheegayay wakhtiga ciriiri nagu ahaa wuu nagu yaraa wakhtiga qorshaha wuxuu ahaa inaanu ciyaartooydan isugu geyno morocco laakiin ma noo suurtagelin iyadoo wakhtiga uu ciriiri noqday muddo laba wiig ka yar gudahood yaan waxaanu ku soo wada ururnay marka jabuuti oo aa dal aanu walaalanahay islamarkaasna ah hoomkayaga ah ha gurigayagii iyagii baanu ma aragtay meeshii baanu isugu keennay macalinkii baan soo horumarinay ciyaartooydayadii kale lookalka ahaa oo runtii aad u fiican waxay laftooda ku kala maqnaayeen qaar waxay ka qaybgelayeen ciyaarihii carabaha oo lagu qabanayay morocco qaar naadiyana qaar waxay qaar zamaalig bay la jireen qaar waxay la jireen muxuu ahayde zanzibar zanzibar bay ka soo ciyaarayeen iyagiina waanu isku keenkeennay marka ma aysan ahayn howl runtii aada u fudud ma aysan ahayn ciyaartooydii waanu haysanaa hadda yani fursad aan haysana waxa weye ciyaartooydii hadda gacantaa lagu hayaa isla markaasna kuwii kale iyagana ee waddanka gudihiisa joogay oo arkay yacni nimankan dibadda laga keenay inay rol model rol model bay u yihiin niman dad ay ku daydaan weeye runtii soomaaliya waxay haysataa talent adduunkao dhan ku nool tuulooyinka degmooyinka gobollada isteydyada ku wada nool waxaanu u soconnaa hadda hadduu ilaahay raalli ka noqdo wejiga labaad inaanu maclimiintii qaranka iyo technical groupka inay tagaan soomaaliya o dhan ay gaaraan oo ay raadiyaan ciyaartooyda qualitygale intaa keliya kuma daynayno waxaanu waxaa qorshaha noogu jira adduunka waxaa jira wax la yidhaahdo development ama grassroot wax laga soo bilaabo waxaan rabnaa caruur yaryar oo ilaa xataa lix jir haddaanu gaari karno toddoba jiro siddeed jiro ilaa iyo shan iyo toban jirada si loo helo warshad isdaba socota oo tuulo walbao soomaaliya ah aan gaarsiino dowladdana waxaan ka haysanaa ballanqaad xoog leh in ay naga caawiso sidii loo soo saari lahaa ilmo badan oo xirfadoodana iyagoo yaryar la bilaabo ma rabno ma rabno kuwan aan hadda hayno oo aan soo ururinayna inay kala tagaan waa haynaynaa qof walba wuxuu ku noqonayaa naadigiisii waddamadii ay joogeen ama mslka maraykanka ha ahaado ama maxaa la yidhahdaa kuwa canada ka ciyaaraya ama yurub laftigeeda finland u k netherlands ya italy ciyaartooydaas tirada badan aan ka keenay nin walba naadigiisiiba yuu dib ugu noqonayaa kuwo kaleo tiro badan oon hadda annagu aanu garanayna dabcan way imaan doonaan waxaanan hadda aanu gacanta ku haynaa nin ina xiriirinaya oo xiriirku yani waa markii ugu horreysay ay qof soomaaliya sports agent ah uu noo joogo dibadda oo ciyaartooydii aanu soo xulayo aanu kala xiriirna informationkuna siinaya informationka marka uuna siiyo dan ciyaartooydii contacti yaan la samaynaynaa waa keenaynaa macalinka marka isagaa xulanaya ciyaartooyda isagaa xulanaya marka ma noqon doonto arin halkaa lagu daaya ma noqon doonto waa soconaynaa waana ognahay soomaalida potentialka ay leedahay waa ognahay tii baan waxaan rabnaa marka inaan utilise garayno ay noqoto mid shaqaysa inay shaqayso weeye aniga waxaan aaminsanahay ama xiriirkuba uu aaminsan yahay cid inaga fiican ma laha laakiin waxaa loo baahan yahay ciyaartooyda waxay u baahan yihiin moraal iyay u baahan yihin waxay u baahan yihiin daryeelay u baahan yihiin tiina waa samaynaynaa insha allahu tacaala
cabdisimase hadda sheegtay mooraalka dhalinyarada soomaalida kubadda ciyaarta cayaartooyda iyo guud ahaan dadka soomaalidaba waxaa ka mid a in ay hoygoodii helaan ay ku ciyaarayeen garoomadoodii runtii garoomo badan oo qurux badan baa ku yaala dalka soomaaliya marka xiriirku goormaad isleedihiin bal dib boorkaa looga xaaro garoomadiyo hala habeeyo si mooraalka dhalinyaradu ay ay usii hagagaan in muddo ah jabuuti baa u ah hoy guri ay ku ciyaaraan xiriirka ciyaartooyda soomaalida marka waa maxay qorshihiina
annagoo la kaashanayna wasaaradda iyada annagoo la kaashanayna wasiirad khadiija annagoo la kaashanayna in aanu helno garoonka yagii stadia muqdisho in dib loo habeeyo ciyaaraha hadda aanu waddankan aanu walaalahanhay aan ku ciyaarayno aanu dib ugu celino sida ugu dhaqsiyaha badan aanu dib ugu celino waddankeeni stadium muqdisho inaanu ku celino hoteelkeeni aan hagaajisano garoomadayadii yaryara aanu hagaajisano halkaas aanu ka sii wadno waxaanan ku kalsoonahay sagalay waxaan ku kalsoonahay soomaaliya awood ayay leedahay taasaan ku kalsoonahay
gobolada dhinacooda waxaa ka socota shaqo badan markay noqoto dhinaca kubadda iyo dood waxay leeyihiin koobkii gobolada iyo shaqo badan baa runtii ka socota gobolada waa maxay qorshihiina inaad horey usii marisaan dhinaca gobolada
sanad walba waxaanu ciyaarsiinaa gobolada ama stadiyada waanu ciyaarsiinaa stadiyada iyo gobolka banaadir waa shan state iyo gobolka banaadir sidii hadda dib la isugu soo noqday oo sportiga ama kubadda cagtu ay u gaartay soomaaliya oo dhan waxaanu qabannay ka xiriir ahaan tartankii labaad ayaanu qabannay labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo labadii kun iyo iyo toddoba iyo tobankii ayaanu qabannay sanadkana insha allahu tacala waa ku tali jirnaa december in ciyaaraha la qabto gobolada ama isteydyada xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya wuxuu u sameeyey guddoomiyeyaal xiriiro u dhisan oo laga caawiyo dhaqaale ahaan waxaanan rajaynaynaa dhaqaalahooda hadduu ilah yidhaahdo hadda waa bilow waaye in in kor loo qaado ciyaartooy waxaa ka soo baxday ama ay leeyihiin waagii horeba qaranka mathali jiray yani ciyaartooydii waagii hore waxay ka imaan jireen gobolladii ka imaan jireen qaranka oo ciyaartooy tiro badan oo quality leh haddana kuwii waa laga helaa so waxaan rabnaa yani arrintan aan hadda ku leeyahay waxaan doonaynaa inaanu horumarka gaarsiino gobollada inaanu gaarsiino caruurta yaryar in la siiyo fursad tuulo kasta oo soomaaliya ah inaanu gaarsiino si loo helo qaran awood badan maxaa dhacay dheh haddii la yidhaahdo toban naadi toban naadi saddex boqol oo ciyaartooy keliya weeye laakiin markaad hal milyan oo ciyaartooy aad muxuu ahayde soddon ciyaartooy oo xulkii qaranka aad ka raadisid oo sinyarka ah guusheeda waa badanaysaa marka lagu daro weliba hadda ciyaartooydan aanu haysano professionaalka soomaalida ah markaanu haysano ta kale sagale waxaan kugu daraya waxaa hadda soo zaa-iiday ciyaarihii under fifteenka yaa lagu soo diray tartamada africa waxaa jira under seventeenka waxaa jira under twentyga waxaasoo dhan waa inay noqdaa warshad isdaba socota xiriirka kubadda cagta soomaaliyana qorshaheedii gacantuu ku hayaa hadduu ilaah yidhaahdo waa say guusha u bilaabato insha allahu tacaala
haddaan dib kuu xasuusiyo qudhaad waxaa tiri ciyaartooy baad ahayd ka war xilligaad ciyaaraysay xagebaad ka ciyaaraysay boosashinkee maxaad ka xasuusataa aad ya aad baa umahadsan tahay sagalay aniga waxaan ahaa ciyaartooydii markii hore gobolka jubbada hoose u ciyaari jiray gobol jubbada hoose marka waxaa gobolka tartamadii soomaaliya ka dhacay barisamaadkii ugu koobabka badnaa yuu ahaa waxaa waxaa macalin noo ahaa macalin la yidhaahdo cabdiqaadir qariidi oo aad loo yaqaanay oo soo saaray ciyaartooy tiro badan oo oo qaranka ah yacni dad la yaqaano yuu soo saaray aniga markaa waxaan imid naadi minishibiyo xamar ayaan imid siddeetan iyo afartii waxaan waxaan waxaan ka ciyaari jiray markaa khadka dhexe iyo iyo lafti fullback difaaca bidix yaan ka ciyaari jiray yacni aadan aadaa waxay ahayd yani waktigaa waxay ahayd wakti ay dowladdu ay qayb ku ahayd for example waaga annaga mushaaraadkayga waxaa bixinayey naadiga dowladda hoosaa mushaaraadkayga bixinayey waanu xariisnaan jirnay caruurtana kubaddaas ahayd anigu waan ka yara duwanaa waktigan watigii waktigii aan anigu ciyaari jiray jaamacadda la falana macallin baan ka ahaa ha macallin baan ka ahaa marka waa isku dhex waday hawsha waana mid waana midda hadda ii sahlaysa in yacni aan aan ku dhex jiro xiriirkii developmentkiisii inaan ku dhex jiro oo aanan noqon qof kubad keliya waxyaabaha aan hadda annaga aan rabno inaan wax ka qabanno anoo kaashanayo waayo aragnimadayda waxaan doonaynaa ciyaartooyda laftigooda ilmaha yararkee soo koraya in ay noqdaan ilmo diintii ku fiican oo qur-aankii baranaya iskuulladiina baranaya oo aysan noqonin uun aysan noqonin faras faras sidii uu muxuu hayda loogu shaqaysanaya markuu duqoobo suuqa iska gala uusan noqon oo qofka marka uu fadhiisto uu wax ku kordhin karo bulshada uu dib wax ugu celin karo oo nin iskuul dhigtay jaamacad dhigtay m b a-da basketboolka maraykanka yacni qofku marka uu galayo m b a-da waa inuu college level uu soo dhammaystaa waxaan doonaynaa marka soomaaliya inaan gaarsiino waalidiinta waa nogahay waalidiintu waxay leeyihin cunugii sboorti iga noqday laakiin waxaan rabnaa wax kale u arkan laakiin waxa weeye cunuga markuu isboortiga ku jiro waxbarashadiisiina uu ku jiro wuu ku fiicnaanaya waxbarashada marka waxaan rabnaa barnaamij noocaas oo kale ah oo xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo isboortiga in la isku xiro especially xiriirka kubadda cagtu wuxuu qorsheynayaa ciyaarihii iskuulladaanu wadnaa ciyaarihii iskuulladan wadnaa oo hadda xulkii under fifteenka iyo under seventeenka guusha keenay oo aadka u fiicnaa waxay ka yimaadeen iskuullada ka yimaadeen tartamada iskuullada ka yimaadeen marka waxaa weeye waxaa weeye shaqo badan baa ina hortaalla shaqo badan baa ina hortaalla u baahan qof kasta oo soomaaliya inuu ka qayb qaato waxa uu ka qaban karo dowladdana waxaan ka rajaynaynaa waxaan dowladda ka rajaynaynaa in aanan lagu halaynin oo keliya xiriirka kubadda cagta soomaaliya ee ay dowladda ama federaal ha ahaato ama isteedyada ha ahaadaan inay isha ku haayaan isboortiga maxaa dhacay isboortiga waa meesha keliya ee nabadda keenaya oo reintegration inay dadku walaalo noqdaan la iskugu keeni karo isdhexgalaan
guud ahaan dhegeystayaal waa naga intaa barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaana barnaamijka dhegeystayaal marti iigu ahaa cabdi samad sheekh qaasi madaxa horumarinta iyo farsamada xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya kana mid ahaan jiray cayaartooydii hore ee soomaaliya tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan iyo kalaa ku kulmi doonno haddii alla saamaxo inta ka horaysa waxaan idinkaga tegayaa nabadi korkiinna ha ahaato
aad iyo aad bay umahadsan tahay sagal oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna dhinacii ciyaaraha waxaa stuudiyaha hadda noogu soo biray cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilowna kulamo ka tirsan koobka horyaalka brimier liga ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyo maalintii shalay kulamada sida weyn loo hadalhayo ayaa waxaa ka mid ah kulankii dhex maray kooxaha braton albion iyo kooxda tottenham iyadoo kooxda braton ay kulankaasi ku badisay saddex gool iyo waxba laakiin sheekada sida weyn loo hadalhayo ayaa ah in kooxda tottenham hal toddobaad gudaheed laga dhaliyey toban gool kadib kulan ay la ciyaartay kooxda bayer muniqa oo toddoba gool laga soo dhaliyey iyo kulankii kale ay la ciyaartay kooxda braton oo saddex gool laga dhaliyey wadarta goolasha ayaa noqonaya toban gool iyadoo kooxdan tottenham ay ka mid tahay kooxaha ugu wanaagsan islamarkaana u tartamo horyaalka brimier liga sidoo kale waxaa la xusuustaa in kooxda tottenham ay ciyaartay fiinalkii koobka horyaalada yurub oo ay guuldarro kala kulantay kooxda liverpool waxaana hadda laisweydiinayaa waxaa kooxdan ka qaldan iyadoo sidoo kalena ka mid ah kooxihii sannadkii hore u tartamay horyaalka premier leaga marka loo eego liverpool iyo tottenham liverpool iyo manchester city waxay ahayd kooxdii saddexaad ee u tartamaysay horyaalka kooxdan waxay haysataa mid ka mid a weeryahanada ugu wanaagsan qaaradda yurub waa harri ken ciyaartooyda ugu wanaagsan ee qadka dhexe sida ericson iyo weliba mingson oo weerarka uga ciyaara tababaraha kooxdaasi mauricio bogetino ayaa cadaadiska uu ku sii kordhaya iyadoo dani levi oo ah ninka madaxda ka ah kooxda tottenhamna uu ka fikirayo qorshihiisa labaad laakiin tottenham ayaan ku abaaldhici doonin ayaa la leeyahay mauricio bogetino kaas oo ka dhigay koox tartan adag la gasha kooxaha premier leaga iyo weliba qaaradda yurub dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa waxa ay leeyihiin wax walba oo hadda tottenham ay tahay waxaa u sabab ah bogetino oo ciyaartooy qiimo yar iyo weliba kubad wanaagsan kooxdaasi kusoo kordhiyey waan arki doonnaa wixii ku soo kordho haddii bogetino shaqada laga ceeriyo iyo haddii uu dib u saxo qaladaadka kooxdiisa uu ka galay dhowaanahan kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda banley ayaa waxay la ciyaartay kooxda everton hal iyo eberna banley ayaa ku badisay kulanka kale ee dooda badan ka dhashay ayaa waxa uu ahaa kulankii dhex maray kooxaha liverpool iyo lester city ciyaartan oo ahayd mid adag islamarkaana la tusay liverpool in lester aan lagu soo degdegi karin ayaa u ekayd mid ku dhammaan doonta barbaro oo hal iyo hal ah kadib markii james madison uu barbareeyey kooxda liverpool laakiin daqiiqadii sagaashan iyo saddexaad ayaa rigooro loo dhigay kooxda liverpool kadib markii qalad lagu galay ciyaaryahan mane waxaana gool u badalay ciyaaryahan james milner laakiin kooxda lister laacibkeeda ayose bres ayaa dagaal la galay ciyaaryahanka kale ee robertson markii ay ciyaarta dhammaatay waxaana la arkayay buuq iyo dagaal iyo kala celin meesha ka socota ayose ayaa ka xanaaqay dabaaldega ciyaaryahan robertson oo uu sheegay inuu si olokac ah ula soo raadsaday islamarkaana uu ku digtay markii ay ka guulaysteen waxaana ciyaartaasi ay ahayd mid muran badan uu ka dhashay waxaana la arkayay laacibka oo ay celcelinayaan ciyaartooydiisa iyo kuwa liverpool kulamada kale ee maanta dhacaya ayaa waxaa ka mid ah norwich aaniraahdee arsenal ayaa waxa ay la ciyaaraysaa kooxda a f c bournemouth oo kulanka ugu soo horeeya iyadoo man city ay la ciyaari doonto kooxda wolverhampton wonders chelseana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda southampton oo ay booqanaysaa kulanka u dambeeya ayaa dhacaya manchester united ayaa la ciyaaraysa newcastle united manchester united iyadana xaalka ayaa ku xun tababaraheedana waxa uu la'yahay in uu xaliyo ama uu xallin la'yahay mushkiladda haysata kooxdaasi oo sidii uu oga fadhiistay sir alkis ferguson ilaa iyo hadda la la'yahay macalin ku soo celiya kooxdaasi dhabbihii ay saarneed cadaadiska ayaa kusii kordhaya iyadoo solsha dadka ugu daran ee cadaadiska uu kala kulmayana ay yihiin ciyaartooydii ay manchester united iskala tirsanaan jireen oo hadda qaarkood ay yihiin falanqeeyayaal waxaana ka mid ah michael owen oo sheegay in solsha kooxdan uusan ku soo celin karin halkii ay joogtay haddii aynu eegno dhinaca iyo sbainna kooxda real madrid ee hogaaminaysa ayaa guul ka gaartay kooxda ganarada afar iyo labo ayayna ku garaacday ciyaartan hazard ayaa ka mid ahaa goolasha dadka dhaliyey kulamada kale ee horyaalka sbain ee dhacayana waxaa ka mid ah barcelona ayaa waxa ay la ciyaaraysaa kooxda sevilla kulankan ayaa ah midka ugu adag ee la liiga ee toddobaadkan kulamada kale waxaa ka mid ah vilodolid waxay la ciyaaraysaa atletico madrid saltevigana waxa ay la ciyaaraysaa atletico bilbow horyaalka seere eeda dalka talyaanigana kooxda ac milan ayaa guul gaartay oo waayadan uu xaalka ku xumaa genowa ayay laba iyo hal oga badisay verona waxa ay samadoria oga badisay labiyo eber sbalna waxa ay hal iyo eber oga badisay kooxda barma kulamada maanta dhacaya ee horyaalka talyaanigana waxaa ka mid ah kulanka sida weyn loo wada sugayo ee inter milan ay martigelinayso kooxda yuventus inter milan ayaa sanadkan laga dareemayaa isbeddel xoogan iyadoo ilaa iyo hadda aan la kulmin wax guuldarro ah waxaana ay ku jirtaa guulo boqolkiiba boqol ah yuventusna waa kooxdii iska yeelatay sida ay sheegayaan dadka horyaalka talyaaniga oo siddeeddii sannadood ee lasoo dhaafay ayay kusoo guulaysatay inkastoo hadda kooxda horkacaysa ay tahay inter milan kulankan ayaana ah kulanka ugu adag ee toddobaadkan romana waxay la ciyaaraysaa kooxda cagliari torino waxay la ciyaaraysaa napoli bolonya waxay la ciyaaraysaa lazio fiorentinana udaneza ayay la ciyaaraysaa halka atlanta iyo lechana ay wada ciyaarayaan wararkeennii ciyaarahana waa nagintaa
aad iyo aad u mahadsan yahay cabdiqaadir samakab waana la socodsiinayey ciyaaraha si weli waxaad nagala socotaan v o washington haatanna mid ka mid a heesaha banaadirya
mugdi habeeniyo maalin dhaxaan ku meermeeraye mugdi habeeniyo maalin dhaxaan ku meermeeraye malabdey naftaa ku maqtay kama marmiye kama marmiye iisoo maxiin malabdey naftaa ku maqtay kama marmiye kama marmiye iisoo maxiin martidaa lama mooda waa la maqsuudiyaaye martidaa lama mooda waa la maqsuudiyaaye maradaa iigu duube ila maamul cashaqa maradaa iigu duube ila maamul cashaqa cashaqa maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw
codadka macaan ee labada fanaan ah, shamuuri iyo sitay qosol wanaag ah, ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo caashi ibraahim dhinaca soo saarista wuxuu ahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
ukulaan agooni masiin meelaaleel Hooy, maryooley leetahe mukulaan agooni masiin meelaaleel maqaan weyn inaan ku geeyaan kuula maagane kuula maagane ismacna iska dhaaf maqaan weyn inaan ku geeyaan kuula maagane kuula maagane ismacna iska dhaaf masugooy meer aan lahayn mininkeedka roortooy masugooy meer aan lahayn mininkeed gubayso maslaxadeeda moogaa tahay maayaqaadaye maslaxadeeda moogaa tahay maayaqaadaye qaadaye maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw